bismillahi raxmaani raxiim ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa axmed maxamuud joogto
xaggee joogtaa hadda
waxaan joogaa gobolkan kadib ilguruud la yidhaha meel ka tirsanaan joogaa oo anigu degmooyinka oon maalgarab ayaaradiisa
marka waxaa ii sheegtaa maxaa dhacay reerkaagu xaggee joogeen marka ay duqayntu dhacaysay adigu ma joogtay meesha ma ka dhoweyd markaas walaalay anigu hadda meesha umana dheereen ka badan baa meesha ii deganaay meesha qoyska mida ayaa hooyadii ahayd hooyadii ilmaha ii dashan waaye anigoo qaarka habeenkaas meesha jiif kuma lahayn meelaan u dheerayna adigu hal kilomitr iyo bar meelahaas u jirtaan jooga xaafada
marka meequu qoyskaagu ka koobnaa
meesha marka waxa waaye wiil anigu aan dhalay iyo hooyadii ayaa deganaay hooyada iyo ilmaha kadib waa isla diisheen sababa ilmaha dashana waxay jirtay ciddii iyada ciddii ay ka dhalasay jirtay wiilka qaadiyo ku maqnaay aniguna habeenkaas meesha siif kuma lahayn adigu habeenkii fiidkii hore intay heedaa iswacanay warma soo aruurteen waa fiicannahay haye waa fiicannahay ilmihii dhalaana ila joogaana oo wiilkii gabadhiina hadda xooga wiilkii qaadiyo doola gabadhiina ciddaas xaggeeday arag iyo waxu waday wax saasa wax dhan way ka adan dhawaayeen sidaas calaa amnigeed masiibadaasa iskaga harsatay annagu meelnala kaga yimidna ma naqaan adigu abaara salaadisi wax markii aan ay aan dawa helay sidaas calaa amnigeed meeshiyo dad iyo biyo wixii ii joogay wiilka iyo gabadhaa ilmaha badankood dhalay maahane wax kale aysan ka nooleen aan uga nimid meesha wixii ku soo caruura caawo marka meelnooga yimidna ma naqaan diyaaradaa dubeeyey baabuur raadkeedna waa ku aragnay wax aan sababsayno iyo wax nala ku dilid iyo wax aan dayno ma jirno annagu maaragtay ururna ahin lama shaqayno dawladdana hadda isma aan anagu hadda ka hor noona aysan imaan meeqa qofaa meesha ku dhimata marka hooyadii aniga ilmaha ii dhashay iyo afar wiil oo afarta wiil oo isku oday iyo isku habar ay yihiin oo wiil anigu aan dhala aw dhalay iyo gabar iyo hooyadii aniga ilmaha ii dhashay lixdaas qofood lixdoodiina meydkoodii waa aan waayey waa laga qaatay meeshii weli yaala-aankaasi kolleyda wax nool meeshii laga lagama qaadin anigu meydkoodii meel oo ku sugan yaha ma aqaan marka see ku xaqiijisan inay dhinteen haddii aadan meydka arag okay aniga musikadaasaa nagu dhacday waxana laayana dayaaradii ahaayeen baabuuruna waa meel nala kagisan ma noqon marka see ku ogaatay inay dhinteen meydkoodii miyaad aragteen kolleyda diyaaraduna meesha waa rushaysay dad maaragtay wax isla socda oo isxagaali oo anagu aan kaga dabano ojika iska socota ah waxaan qaaday marka axmed raalle ohow see ku xaqiijiseen maya see ku xaqiijiseen dadka kaa maqan inay dhinteen lixda qof maxaa kuu xaqiijiya adi meesha meel madaasiye dhalada looga soo gida waaye aqal soomaaliyay ku wada jireen aqalka aqal soomaali la yidhaah aqal soomaaligii waa gudtay iyaguna kolba wax gudtay ay ahaayeen saan qiyaastay lagaa yiilay go-an fara gacmeeda go-anaa yiilay sidaasaan ku xaqiirsana meesha wax noolba inaan laga qaadin hadda anagu wax noolna hadda nolol hadda u malayn mayno carruurta dhimatay meeqo cunugaa ku lahayd shanta carruura oo dhimatana anigu awoowaan u ahay mid gabar anigu aan dhalayaa dhashay afarna waxaa dhalay wiil anigu aan dhalay oo hooyadana hooyadii meesha noo joogtayay ahayd oo qoyska wiilka iyo ayaduna laba qoysoo meesha kala fadhiday ahaayeen ariguna isugu daraay markaas ariyaa u xaraysnaay adigu ilaa boqol iyo konton neef meeshii ku dhimatay oo ku gamaartay ayaduna marka meesha la duqeeyey xaggee ceelgaras u jirtaa ceelgaras adigu abba waxay u jirtaa adigu shan iyo toban kilomitr ilaa labaatan kilomitr waxay u jirtaa koonfur ka taalantaa koonfur kora marka meesha ma waxaa joogay al-shabaab miyaa meesha ka dhowaa ma dagaalaa ka dhacay maxay taha sababta meesha loo duqeeyay wallaahi hadda annagu wax ka dhawaay annagu ma naqaan kama war qabno dadka yacni maaragtay haddee waddanka waa laga warqabaaho meel kasta waa laga warqabaahe waddanka nimankaas baa ka tali jiray markii noogu dambeyn marka adiga hadda maxaa rabtaa oo cadaalad ah maxaa rabtaa in lagu sameeyo dowladduse wax xiriira ma kula soo samaysa iyo maamulka maya galmudug maya maya maya maya wax dowlad dowladdu wax xiriira aniga oo dadkaas mas-uul ka ahaay oo maaragtay hooyadii aniga ilmaha aydash ay ku dhimatay oo ilmahaydii ay ku dhinteen wax xiriira oo ay ila soo sameeyeen iyo wax wicitaan ah oo ay ila soo sameeyeen ma jiraan anigu aniga dadkaas way dhinteen way dhinteen ilaahay ha u naxariiso ina lillahi wa ina ilaahi raajicuun adduunka waxaan ka codsanayaa iyo yani maaragtay wixii wax kartoo dhan aniga dadkeygi wow la-day dadkeygi wixii dilana way is yaqaaniin adduunkuna waa uu yaqaanaa waa u arkaaya waxaan rabaa dadkeygii wixii noolna in lay siiyo wixii dhintana magdoodii aan ka helo